cudurada laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka mid ahi cudurada jadeecada iyo shuunbiyoodka kuwaas oo ay carruur badani u geeriyoodeen sida uu v o a u xaqiijiyey cabdinaasir maxamed cabdi iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka jubbada hoose isagoona sheegay in ku dhowaad kun qof oo isugu jira dad da ah iyo carruurba la dhigay cisbitaalada magaalada kismaayo kuwaas oo laga kala keenay degmooyinka iyo deegaanada gobolka jubbada hoose waxaana wararka laga helayo deegaanada nawaaxiga degmada jamaame ay sheegayaan in carruur toban gaaraysa ay u geeriyoodeen cudurka jadeecada hadda hore waxaa dhib weyn lagu hayaa jadeeco oo soo bilaabatay bishii koowaad ee sanadka laba kun labaatankii sanadkii hore aynu soo dhaafnay way soo xoogeysanaysa mar marka dambaysa haddana weliba waxaa umalaysa inaad u daran tahay dadkuna ay aad u bahasan yihiin oo meelo kala duwan ay ka imaanayaan meelo qaarna aan talaalkaba la gaarsiin karin ay ka imaanayaan so marka waxay ka imaanayaan jamaame qayliyada kala duwan meelo badan oo aad looga shee sheega baarxaan ay ka mid tahay janaac cabdalla kaamjiroon deegaano badan oo hadda ay adag tahay in oo la gaaro oo macnaha shaqo laga qabto uu cudurkii aadkii hooyooyin qaar oo wareysana isbitaalkan ka wareysanay salkismaayo hooyo laba canug saddex canug ka dhimatay kii afraad lasoo carartay isbitaalka bukaanadii guda isbitaalka markuu soo bilaabay listasaxiifku waxay ku dhow yihiin sagaal boqol ilaa kun waxaa ka dhintay laba bukaan inta isbitaalka lasoo siixiyey laakiin falilah alxamdu bukaanada iyo waxaa malaysaa dhakhaatiirta iyo maamulka isbitaalka xooggii jijiga u bixeen sagaal boqol kunna qof ku dhow inay hal tahay inay laba tahay saddex saxdan xasuusta laakiin laba qof maximum markii la ugu badnaan laba qof ay tahay laakiin meelaha kale waxaa laga sheegayaa buuligududa kale oo maalin ka hor aan joogni inay dadka u dhintay naloo sheegay ilaa laba canug ah wiilkooda kale ilaa lix ilaa shan xusoo kale laga sheegaa iyo arsan guri marka laisku daro maahan oo keliya meelaha cuduradan ay ka jiraan dhulka beriga ahi ee gobolka sidoo kale jasiiradaha gobolka jubbada hoose waxaa ka jira cudurka shuwanbiyoodka kaas oo carruur badani ay la ildaran yihiin sida uu inoo sheegay yuusuf maxamed ibraahim kowneen guddoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe ismar ahaantaana ay jasiiradahaas ay hoos yimaadaan degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose degmada badhaadhe guudkeeda waxaa ka jiro xaalado hadeertaan ah shubanbiyood biyo la-aan meeshaasite waxaa ka jiro xaalado aad isaga adag waktigaana waxaa weye waktigii uu shubanbiyoodka iyo biyo la-aantaba ay macnaha sabab ay u tahay oo biyo la-aan baa ka jirto sida hadda manarani buurgaabo kudhaa madhowo juula jawaay istanbul warfenle kulbiyow ereyadaas wayto o dhan waxaa weye waa ereyada biyaha markii xiliyadan la gaaro waktigan jilaalka ah biyo dhaaminta ka bilaabato yuusuf kowleen guddoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe ayaa u sababeeyey faafitaanka cudurkan shuwanbiyoodka xilliga oo kulul iyo biyo nadiifa oo aysan haysan dadka ku nool jasiiradahaasi taasi oo keentay in dad badani uu soo rito cudurkan kuwaas oo u badan carruura markay biyo yaraanta noocan ay dhacdo oo dadkii ay u soo haraan ama aysan haysanba wax ay markaas nadaafada biyo nadaaf nadiif leh ay cabbaan oo ay dadkii u yimaado cudurkan hadda shubanbiyoodka ah meelo badan oo hadeertaan ka mid ah maxaa la yidhahdaa hoosingow iyo ereyadaasito jadeeco iyo waxaa laga sheegaya xiiqdheer iyo barnaamijkan ah shubanbiyoodka ah qiyaas ahaan hadeertaan dadku hadda sida hadda magaalada kudhaa oo kaleeto caruurta ilaa iyo soddon iyo shan caruura hal wakti baa noo soo sheegay saamaynta cudurkan uu ku yeeshay bulshada gobolka jubbada hoose inkastoo ay sii kordhayso maxaa uga qorshaysan wasaaradda caafimaadka ee maamulka jubbaland si loo badbaadiyo dadka ka fog goobaha caafimaad mar kale waxaa arrintaasi ka hadlaya cabdinaasir maxamed cabdi iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka jubbada hoose dadka waxaa loo qabanaya dadkii waa la daaweynaya waana wacyigelin iyo dadkiida ina ka digto inta hadda uhay wixii uu cudurka soo hortay in laga daaweeyo oo de fuuq celin loo sameeyo daaweyn loo sameeyo daaweynta u baahan yihin dadkii kale uusan ku dhicinna macnaha ka digtoonaadaan oo laga wacyigeliyo waxyaabaha nadaafada ku taalo loo sameeyo insha allah waayo haddii kale mar kasta waxa waaye macnaha intuu ku dhacayo haddii qofku ku dhaco dadka kale ku dhacayo sii badana xooga barbalem oo biyo xaggiisana wuu jiraa oo dadka dee markasta haddii biyo nadiif aan la helin iyo musqulo dad ku filan daalin markasta shuungoodi soo lalaaban aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo